xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed rediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenay raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu dooroon faahfaahino kasoo baxaya duqeymo ka dhacay deegaana hoostaga degmada xardheere ee koonfurta gobolka mudug dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay xubno ka tirsanaa al-shabaab booliiska magaalada muqdisho oo qabtay rag ku eedaysan burcadnimo dhegaysiga dacwadda odayaashii dhowaan heshiiska kula soo galay al-shabaab degmada xardheere oo ka bilaabatay magaalada muqdisho maxaa hortaagan in koob iyo toban sane kadib la dhammaystiro dastuurka qabyo qoraalka dalka waa warbixin aad ku maqli doontaan warka habeen intaas dhegaystayaal waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warkeena habeen ee raadiyaha cadaado goor dhow diyaar garooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo qamiis soo galayso arbacana ay sii baxayso waana siddeed iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haddana kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya weeraro duqeyna iyo sidoo kale dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug gaar ahaana deegaano hoostaga degmada xarar dheere ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa weerar xoogan ku qaaday xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo bacad faarax aadan iyo deegaano kale oo galbeedka ah degmada xarar dheere kaga beegan qiyaastii toban kilomitir waxaa sidoo kale la sheegayaa in diyaaradaha dagaalka halkaasi ay duqeyn ka geysteen weerarkan oo dhulka iyo cirkaba looga qaaday kooxdan oo isku aruursanaysay deegaanka ah bacad faarax ayaa wararku waxay sheegayaan khasaare xoog la uu ka soo gaaray ilaa hadda ma jirto faahfaahino dheeraada oo ku aadan duqeynta iyo weerarka lagu qaaday kooxda ka tirsan al-shabaab ee iyagu deegaankaasi ku sugnaa waxaana weerarkan uu kusoo beegmayaa xili dowladda federaalk soomaaliya dadka deegaanka iyo ciidamada dowlad goboleedka galmudug ay deegaano dhowra kala wareegeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa u fadhiisatay kiiska odayaashii dhaqanka ee heshiiska kula soo galay degmada xardheer ee koonfurta gobolka mudug ururka al-shabaab warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayga cumar muxiidiin cumar maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidde ee soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay dacwadda loo haysto odayaal dhowaan laga soo qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud islamarkaana heshiis kula soo galay al-shabaab degmada xardheere ee gobolka muduga odayaasha ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa waxay sheegeen in ujeedka ay u aadeen degmada xaradheere ee gobolka mudug uu ahaa sidai al-shabaab ay uga soo dayn lahaayeen ku dhowaad boqol qofood oo ay afduub u haasteen in la aado waxay ku timi dadkan horta waxaa laga xirtay meesha la yidhaha qaayib iyo baxda inta u dhaxaysa markii dagaalkii baxda dhacay kadib aana la xirtay dadka dadkan markii la xirto muddo la haystay niman mudug jooga oo xardheere iyo waddankaa joogaa is abaabulay dadkii inay raadshaan ay damceen markay tageen waxaa la yidhi odayaal galguduudadan imaan laydin siin maayo dadkan galguduudaa laga xiray odayaasha galguduud ha yimaad saasay nagu soo waceen waxay yidhaha niman dadkaasu rajuu leeyahay rajaduna adinkay idinku xiran tahay haddaad adinku timaadaan dadkaasu rajuu leeyahay haddii kale toddobaatankaas dhin waa ka samrid intaasay nagu yidhaahdeen annagoo toddobaatan qofna soo badbaadinay oo difaaca baxda hadda qaar ku jiro difaaca baxdo dhexdiisa laydinka maqashiinayo oo difaaca uu ku jiro inaan horay u shaqaynay oo ciidanka gurmadka galnay oo dagaalka ku jirna waxaa caddaynaya cumar labaa ka taal afar baa ka taalla caliyare aniga saddex baa iga taal oo baabuurtii beeluhu lahaayeen ah oo shacabku lahaayeen oo aan geynay waxaa ku dhintay wiilasheedii waxaa ku dhaamcamay wiilasheedii marka ma ahayn anagu nin niman dowladda wax u dhibahayey waxaan nahay niman dowladda hagaajinahayey dadkood heshiiska horta haddaad baktinayso baktiga waa la cunaa mar baa la dhuuyadaa annaga heshiisku wuxuu ahaa toddobaatan qofood baa nooga xirayd haddii toddobaatanka aan ka samri lahaynna annagaan la xirayn inaan annaguna xiranno toddobaatankana laga samro oo meelaan laga soo qaban karin ay gaarto inaan been ku maslaxnaan ku gadannay nidaamkan heshiiskii annaga waxaan u malaynayaa beesha aan ka dhashay baabuur iyo waxay leedaha hub kulligood ayagay ka sii hor jeedeen kuwa anugu aabahood aan u nahay waa sii jeedeen aan ku soo gaarnay aaba ha tegin ayagoo kuwa ileeyihiin baan ka soo dhuuntay oon oon soo galay maxkamadda soo aaday heshiiskii marka saasuu yahay annagu dad dowlad dhabar jabiyana ma ahin mana ahin haddii alla yidhaahdo niman musuq maasuqana ma ahin heshiiskaan soo gallay gacan ku remiskaas buu ahaa haddana wixii dowladdu ka garataan ka yeeli doonno haddii alla idmo oo ama beenayna ama af soomaaliya waxay ku mudan tahay oo ay mudan tahan marinaynaa wixii horeo annagu aan soo marnayna wax ka jira ma lahayn balse xirileynta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in warka odayaashu uu yahay mid waxba kama jiraan ah islamarkaana ay doonayeen in ay kala furfuraan dadka deegaanka ah ee dagaalka adag kula jira ururka al-shabaab
heshiiska ay la galeen waxaa ka mid ahaa mudan guddoomiye in hubkii iyo saanadii iyo dhammaan agabkii ay haystaan beeshu lagu wareejiyo kooxda al-shabaab oo la hoosgeeyo si ay mar kastaba u laayaan ay u dilaan halhalna reerku ay u dilaan heshiiskaasay soo qaateen reerku ma matelaan mudan guddoomiye reerku ma matelaan arrintaa waxaa caddeeyey nabadoonkii guud oo sheegay in reerku uu yahay hal uusan laba ahayn saddexna ahayn odayaashan ma aha carruur ma aha waa dad waaweyn oo waxgarad toddobaatan jiro ah muddo badanna soo dhaqmaayey maanta iyada oo gabagabo shabaab marahayo inay inta u tagaan goobtooda ugu tagaan iyagoo isu dhuunta keliya hoos ka ballansaday ay heshiis la soo galaan oo mar laba haddana shir jaraa'id ay qabtaan dadka ay ugu faanaan macnaheedu waxay tahay shabaab waa sii gabaabsay waa soo noolaanaya sidaa darteed maxkamadda waxaan weydiisanayaa in ciqaabta u qalanto oo ay qorayaan aayaadka qur-aanka iyo axaadiidta iyo qodobada aan ku soo eedaynay ay ku xukunto qareennada difaaciya odayaasha ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay ka codsadeen in ay tixgeliyaan dalabka odayaasha kaasoo ahaa in al-shabaab ay ka soo daynayeen dad ay afduubu haysteen heshiisa ee shabaab ee odayaashan ay la galeen ee jira ma jiro haddii odayaashan ay shabaab la heshiinayaan dowladda soomaaliya ee maxaa la yidhahdaa cadaado iyo xaradheere saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton kilomitr isu jiraan qiyaastii dowladda soomaaliya waxay maamushaa oo keliya xilligaas ay maamuleysay toddobaatan kilomitr odayaasha intaas dhulkaas weyn iyagoo haysta oo joogi karo ayay yimideen cadaado cadaado markay yimaadeenna annaga shabaab aan nahay ma dhihine waxay yidheen annaga shabaab dadaan ka doonnay dadkiina waa ka keennay haddii ay shabaab yihiin shirkaas ma qaba lahayn ee xarada shabaab ee u ka taliyo ee iska joogi lahayn ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhigan maxkamadda dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedaysanayaal cumar maxamed jimcaale cumar faniinto cali axmed xayle caraale caliyare iyo sugaal warsamo cali intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado magaalada muqdisho mahadsaned cumar muxiyidiin dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ay ka fulisay gobolka shabeellada dhexe ay ku dishay xubno ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayaga cabdimajiid aweys isxaaq howlgal ay wadajir u fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sirdoonka qaranka nisa ciidamada deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa ka dhacay nawaaxiga deegaanka xawaalaya oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalka uu si gaar ah ugu dhacay beerta sheekhaasi tuulada dhagaxow ee hoos tagta deegaanka xawaalday ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa waxaa loogu sheegay in howlgalka lagu dilay in ka badan shan iyo labaatan ka tirsan kooxaha al-shabaab iyadoo sidoo kalena laga soo furtay hub iyo gaadiid dagaal waa siday dowladda soomaaliya sheegtay maalinka hore ayay ahayd markii xilli aroor ah ay weerar qaraxyo ku bilowday al-shabaab ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka xawaalday waxaana weerarkaasi dadkii ku dhintay ka mid ahaa taliyihii guutada saddexaad qaybta toddobiyo labaatanaad cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada muqdisho booliiska gobolka banaadir ayaa qabtay rag ku eedaysnaa burcadnimo waxaana lagu soo bandhigay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mar kale warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayaga cumar muxiyidiin cumar ciidanka saldhigga booliiska degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa xabsiga dhigay laba ka mid ah burcadda hubaysan ee dadka shacabka baarta xilliyada habeenkii ah kuwaasoo xalay ciidanku ay qabteen islamarkaana ka qabteen isla degmada xamarweyne ciidanka ayaa raggan qabtay iyagoo watay quriga k forty seven ah iyo mootobajaaja waxayna ay dhacayeen xilliga la qabtay laba qof oo dumar ah oo marayay agaarka kawaanka malayga ee degmada xamarweyne war ka soo baxay taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa waxaa lagu sheegay inay u taagan yihiin ilaalinta nabadda si bulshada caasimadu ay amni ugu wada noolaadaan maalmihii lasoo dhaafay ayaa howlgallo ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir waxay ciidamadu ku guulaysteen inay qabtaan rag ku eedaysan burcadnimo kuwaas oo aan weli la maxkamadaynin cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo heliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed ayaa kormeeray hosbitaal goboleedka baay halkaasoo dul istaagay adeegyada caafimaadka iyo baahiyaha ka jira iyo xaalada bukaanada ku jira madaxweynaha uu warbixin ka dhageystay bahda caafimaadka maamulka gobolka ayaa faray xukuumadda inay ka shaqayso xal helista baahiyaha caafimaad ee ka jira xarunta wuxuuna xusay in dowladda soomaaliya ay mudnaan siinayso daadejinta adeega asaasiga ee bulshada sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu booqday kaamamka barakacayaasha oo ay ku jiraan boqolaal qoys oo kasoo cararay dhibaatada al-shabaab ayna saamaysay abaaraha ka jira gobolka iyadoo madaxweynaha uu la wadaagay sida dowladdu dadaal ugu bixinayso gurmadkooda ayna socoto abaabulka xoreynta deegaanada ay kasoo barakaceen dhibaatada arxandarrada ee al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kormeeray qeybaha dugsiga qur-aanka iyo iskuulka dhexe ee kaamka oo u ballanqaaday dhismaha booqashadii hore ee uu ku tegay baydhabo haatana labaduba ay shaqaynayaan iyadoo madaxweynaha uu xoojiyey inuu ka shaqayn doono sidii loosii ballaarin lahaa adeegyada waxbarasho ee dadka barakaca ku ah kaabamka iyo horumarinta xarumaha aqooneed ee uu hirgeliyey maxaa hortaagan qaateen in koob iyo toban sano kadib la dhammaystiro dastuurka qabyo-qoraalka dalka warbixinta warkan dhegaystayaal waxaa inoo diyaariyay waryahayga cabdisalaan xaji axmed dowladihii dalka soo maray ayaa midba heer gaarsiiyey arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka walow aysan jirin mid ku guulaysteen gebi ahaanba la dhammaystiro dastuurka dalka oo muddo badan qabyo ahaa dowladda iminka jirta toddobada bilood ayaana howlaha horyaala waxaa ugu waaweyn dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka kaasoo la waayay dowlad dhammaystirta dhammaan dowladihii dalka soo maray caqabadaha ugu waaweyn ee loo dhammaystiri la-yahay ayay khubaradu ku sheegeen kala fikir duwanaansho ka dhexeeya madaxda soomaalida gaar ahaan kuwa dowladda dhexe ee dowlad goboleedyada bilowgay bishan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxa ay daha ka qaadeen in dowladda sanadkani ku tala jirto in dastuurka dalka la dhammaystiro doctor xasan cadaayo ka mid ah falanqeyaasha arrimaha siyaasadda soomaaliya uu waraysi siiyey idaacadda cadaado qeybteeda magaalada muqdisho ayaa wuxuu bidhaamiyey in dastuurka ay caqabad ku yihiin dad dana gaar ah wato ay ka mid yihiin maamulada dalka ka jira
bismillahi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed way mahadsan yihiin madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka dastuurka iyo cadaalad intaba way mahadsan yihiin balse waxaad moodaa howl aan howl loo daaynin ma qabsoonto dastuurka qabyada ah wuxuu dhamaystiri la-yahay dad baa danahooda ka dhaxla ama maamul goboleedyo markaas ayay lugta ku dhagan yihiin haddii layska daayo danaha gaarka ah ee laga dhex fiirinayo haddii la daayo haddii madaxweyneha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada ay u istaagaan ay baarlamaanka ansixiyaan sanadka way badan tahay lixda bilood oo ugu horeyso ayaa lagu qaban karaa haddii xooga la sida aan la soconno maamul goboleedyada waxay aaminsan yihiin haddii dastuurka soomaaliya la dhammaystiro in ayaga awoodooda dowladnimo maamul goboleednimo ay hoos u dhacayso marka sidaas daraaddeed mar walba waxay door bidaan in ay meesheeda taagnaato ayagana ay moodaan in ay mansab siyaasadeed ku gaarayaan mar haddii ay u yeertay madaxweyne maamul goboleed marka sidaas daraaddeed haddii madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha wasiirada ku shaqada leh ay arrintaasi u istaagaan waxaa fududaan doona hadduu ilaahay yidhaahdo in si dhaqsaa lagu dhammeeyo laakiin haddii saacad walba qof loo dag raaraciyo qofkaasna oo dantiisa meel ugu xiran yahay meesha waxaa ka bixi doona dantigu dhinaca kale arrimaha taagan ee dib u dhigaya dastuurka in la dhammaystiro waxaa ka mid ah maqaamka magaalada muqdisho haddaba halkee bay ciladu ka jirtaa dowladda dhexena ay ku jahwareysan tahay xalinteeda waa kan doctor xasan cadaay oo arrimahaasi ka hadlaya
magaalada muqdisho magaalada muqdisho waa magaalo facweyn waa magaalo soomaali kulmisay inta af soomaali ku hadasho ayaa usoo hoyato ama ayaa hami badan ka leh ama inay xil ka qabtaan ama ay degaan cid walbana markay madaxa la-dahay xubnihiisa kala dhanna waa jiran yihin magaalada muqdisho way jiranta waxay jiraysiinayaana waxay tahay smoogsiis ama in la marin habaabiyo maamulkii xaq u lahayd waxaan dhici karin oon suurtagal noqon karin maamul goboleedyada rag aan deegaankaas ahayn in ay madaxweyne ka noqdaan in ay mas-uul sare ka noqdaan bal inay xibnaha soo galaan golaha xildhibaanada ama wasiirada dhib ma lah laakiin madaxweynaha iyo ku-xigeenka awood qaybsi ayaa lagu qaybsada magaalada muqdisho waxaa la garan la-yahay ama la dafiraa dadka gaarka ah ee loogu yimid ee xaqa iyo xuquuqduu lahaa waxaana qayb laxaad la ka ah dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dowladda dhexe waxaa laga rabaa in ayada oo nin jeclaysi ku jirin in ay dhahdo asalka banaadir dadkii deganaa maamulkiisa ayaga ayaa loo dhiibay laakiin cid walba ee muqdisho xil looga dhiibay laba kumi ka heshay in ay dhahdo magaalada lama dhisaayo ama aniga oo labada kumi iyada ka dhex sameeyey waa inaan mas-uul ka noqdaa dhibaatadu ugu weyn ee kow la dhihi karo magaalada la dhismilaada waa qeyb kamid dastuurkan hadda dowladdu ku shaqaynayso ayaana ah kii ugu horreeyay federaal ah waxaana si kumeel gaar ah loo ansixiyey kowdii bishii agoosto sanadkii labada kun labiyo tobankii iyadoona ansixintiisa ay saldhig u ahayd axdigii federaalka labada kun iyo afartii ay gaareen siyaasiyiinta soomaalida cabdalle maxamed maxamuud redio cadaado muqdisho warkii habeen dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo ashar maarke maxamed maxamuud ayaa idala socodsiinaya intaan warkaan warkii xiga ku kulmi doona ammaan allah